wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed ayaa degmada ceelbarde gaarsiisay kartoon oo agab waxbarasho oo isugu jiray buugaag qalimaan iyo kuwo kale oo badan agabkan oo loogu talagalay xarumaha waxbarashada degmada ceelbarde ayaa waxaa garoonka kula wareegay iskuduwaha wasaaradda waxbarashada degmada ceelbarde iskuduwaha wasaaradda waxbarashada ceelbarde maxamed wacdi axmed ayaa ka waramaya deeqdan isagoo u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay agabkan waxbarasho waxaan soo gaaray wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare maantana soo gaarsiisay Ee, buugaag dugsiyada asaasiga ee koowaadka ilaa iyo sideedaadka ah ee degmada ceelbarde waxaan halkan uga mahad celinayaa ee, dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed si guud Si- ee, si gaar waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha ee, cabdicasiis sidoo kaleet waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada heer state iyo heer federaalba oo deeqdana soo gaarsiisay waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin maanta waa maalin taariikhi ah waxaana aad ugu faraxsannahay baahidan oo baahi oo ahayd baahi weyn oo bulshada degmada ceelbarda eeysay in maanta la xaqabtiro waxaana mahadda iska leh een, wasaaradda waxbarashada ee goboleedka koonfur galbeed ayaa mahadda iska leh buugaagta, ee, dugsiga hoose koowaadka ilaa sideedaadka waa buugaag aad loogu baahnaa wasaaraddan way mahadsan tahay Een, waana baahi aad u weyneyd oo la xaqabtiray oo degmada ceelbarda dhanka waxbarashada ka jirtay dadkana ceelbardana way arkaan waxa aad u qabateen agabkan waxbarasho ayaa wax badan u tari doono xarumaha waxbarashada degmada ceelbarde kuwaasoo dhowaan codsaday in la tayeeyo adeegyada waxbarashada